dowladda soomaaliya oo kaashanaysa midooda yurub iyo i o m ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay ku dhowaad boqol afartan iyo toddoba dhalinyaro muwaadiniin soomaali ah oo si tahriib ah ku tagay dalka liibiya muwaadiniintan ayaa laga soo badbaadiyey xabsiyo ay muddo dhowr ah ku jireen iyo kooxo madax furasho u haysatay dowladda soomaaliya ayaa dhalinyaradan ku kala dejisay magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa waxaana markii ay soo gaareen garoonka aadan cabdulle cusmaan aadan cabdi kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ugu horeyn safiirka soomaaliya u fadhiya dalka liibiya cabdi cali diiriye ayaa ka barbixiyey dhalinyarada maanta dalka dib loogu soo celiyey waxaa mar kale farxad weyn noo ah in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka liibiya ay dowladdooda soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka liibiya waa anigoo safiirkii soomaaliya liibiya u fadhiya ah xaaladdooda aad baan ula socdaa xaalad aad u liidata oo tabaalaysan ayay ku sugnaayeen ilaahay mahaddiis dadaal dheer kadib oo dowladdooda soomaaliyeed ay gashay waxay ku guulaysatay inay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed maanta oo boqol iyo afartan iyo toddoba dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo waxaan waxaan rabaa halkan inay kala socodsiiyo runtii wasiirkeennii arrimaha dibadda oo mar walba heegan u ahaa inuu soo dhoweeyo muhaajiriinta soomaaliyeed ee maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho uu ku maqan yahay shaqo aad muhiim u ah uu aaday uu salaan diiranna halkan uga soo dirahayo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku soo noqotay waddankoodii hooyo dowladda soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay dadaal walba u gelaysaa inay mar walba ku soo celiso dhallinyarada soomaaliyeed oo ku tabaalaysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda waddankooda hooyo annagoo dhan waxaan wada ognahay waddankaaga meel ka fiican inaysan jirin waxaan rabaa inaan intaas inaan ku daro waxaa nala jooga maanta waxaa nala jooga maanta wasiirka caafimaadka ee dawladda soomaaliyeed oo asna raba laba kelmadood oo munaasabaddan ku aadan inuu halkan ka yidhaahdo waxaanse kula dardaarmahayaa waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay waddankooda inay dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda ku soo noqdaan safaaradda soomaaliya ee liibiyana ay tagaan ay isdiiwaan geliyaan yaan ku dhiirigelinaynaa dhanka kale maryan yaasiin xaaji oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay in ay ka shaqayn doonaan sidii dalka dib loogu soo celin lahaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka dibaddiisa raxmaan raxiim ilaaha mahad leh kadib madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre dhammaan xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska madaxweynaha oo arrintan ka soo wada shaqeeyey sidii boqol afartan iyo toddoba dhalinyaro oo gacantii magafowa ilaah laakiin qolooyinkan kriminaalka loo magafo loo yaqaano gacanta ku haystay maanta ku soo dhoweynay garoonka aadan cabdulle soddonna ka degta magaalada hargeysa waxaa cad maanta iyo intii aan maxaa arrintan ka soo wada shaqaynayno muddo sagaal sano ah inay dowladda soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan marka waxaan leeyahay dhallinyaradan soo dhowaada waxay ka farxiyeen reerahoodii waxay ka farxiyeen ummaddii soomaaliyeed waxaana halkan baaq ugu baaqayaa dhalinyarada wadamada shisheeye ku dhibaataysan inay la soo xiriiraan safaaradahooda markaasna saan ugu shaqayno say dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen soomaaliyaan dhisan karnaa waddankeennaa dhisan karnaa dhallinyaradan waxaan leeyahay mar labaad soo dhowaada inta naga maqanna dowladda soomaaliya ayaa wado qorsho dalka dib loogu soo celinaya dhalinyarada ku dhibaataysan dalka dibaddiisa